culimowdiinka iyo waxgaradka deegaanka olol ee gobolka galgaduud ayaa dhagax dhigay xarun lagu baran doono cilmiga diiniga iyo maadigaba si wax loogu baro dadka deegaanka maadaama uu ku yaalo meel ka fog magaalooyinka waaweyn sidoo kale waxgaradka deegaanka ayaa bulshada ka soo jeeda deegaanka olol ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha madrasadaasi awal deegaankan olol yidhahdo madriisooyinka laha ka jiray oo yar yarahoo kooxkooxoo midba meel tahay oo iska waaweynayn hadda waxaan ugu talagalnay madriisooyinkaas mid kasii sarrayso ka heer sarrayso inaan u bedelno inaan xitaa ka dhigno meeloo kullaaj camalaho ilmuhuba dadka wax ku baran aysan ka bixinin aduu meela jiifa u habayno meelo kale wax lagu cuno u habayno meel goobaha wax lagu baranayo xitaa makaanu cibaadada aan ku dhex samayno marka dadka islaamka waxaan rajaynaynaa dhulkaas waa dhul aad u ballaaran lixdan mitir dhinac u yahay dhinacna afartan buu u yahay waa dhul qaadan isleenahay inta aan sheegayno keyfiyaadkii qaabkiisa annagaa marka hore isku daynay inaan u istaagno dhisno deegaanka haddii aan nahay roolol ah haddana waxaasna ka maarantaan dadka islaamka ama deegaanka ha ka soo jeedin ama mid ka sarreeyo islaamka ilaahay kale ha ahaado wa tacaawanu cala albiri wataqwa ilaahay leeyahay walaalayaalow diinta islaamka qofkii rabo inay kor noqoto meesha ha nagala shaqeeyo meesha diinta islaamka la horumariyo waa waa qofka noloshiisa iyo aakhiradiisa oo wanaagsanaato rabno inaan ku fulinon uga qayb qaadanno wanaagsan oo culummadu ka soo sheekaysay qofkii qalbiga ka jeclaada ajir buu ka helayaa qofkii dhaqaala ku bixiyaa ajir buu ka helayaa qofkii maskax iyo aqoon ku biiriya ajir buu ka helayaa si guud waxaan ula hadlaynaa dadka islaamkaa si gaarana waxaan ula hadlaynaa dadka aqoonta leh ama yacni dhaqaalaha haysta oo ka soo jeeda olol iyo waddankan inuu si gaar ah uga qayb qaato intaas baan codsanayna meeshaan dadka taagan oo culummada leh oo dhallinyarada leh oo odayaasha leh oo cuquusha leh oo dumarka leh waxay codsanayaan wixii muslinah oo baahi waxaana keentay aan u baahannahay diinta iyo waxbarashada diintii waxbaa noo dhisan waxna waa naga dhiman yihiin waxa naga dhiman in nalala dhammaystiro oon kaalmo u helno oon muslimiinta kaalmo uga helno yaa meesha isugu kaaya keentay waxaan doonaynaa meeshaas madrasada laga dhisaayo oon wax ku baranayno waa naga dhiman tahay iskuulkii waa noo dhisan yahay masaajiddii waa noo dhisan tahay waxbarashadii waxbaa noo socda waxa naga dhiman in nala ku kaalmeeyo oo muslimiintu nagu kaalmayso